halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya
mar labaad ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaan horay u sii soconayaa waxbariddeenii hadalladii ilaah ee la magacbaxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa kitaabka zabuuradda oo qayb ka ah kutubtii axdigii hore kitaabkan zabuuradda waxaa ku badan waxyiyo ka hadlaya imaanshaha masiixa waa kitaab ahmiyaddiisu ay sarrayso oo kuwa akhristaa ay ka helayaan qalbiqaboojin xoog leh wakhtigan dhibaatidu ay ku badan tahay dadka markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay faalladii qotada dheereed ee aynu ka bixinnay zabuurkan waxyiga ah ee quseeya iskutallaabta waa markii sayidkeennu saarnaa iskutallaabta oo dad badanina ay ku majaajiloonayeen oo waxaannu arkaynaa intii aynu ka soo akhrinnay zabuurkaasi inay ku soo aroorayaan injiilada oo la qoray kun sannadood kadib markii waxyigani uu qoray nebi daa'uud waxay habeen hore inoo joogtay markii uu lahaa zabuurluhu sida ku qoran aayadda siddeed iyo tobanaad dharkaygabay qaybsadaan oo maradaydana saami bay u ritaan waxay haddaba sayidka qodbeen iyadoo uu haysto maro hoos ugu xidhan oo keliya way dhib badan tahay sida uu u silcay in la qiyaaso marka isagoo calal yar uu u xidhan yahay ay ka soo laadlaadiyeen iskutallaabta markaasay weliba u qori tuurteen siday u kala qaybsanayaan calalkaasi saaxib dhibaatooyinkaas ayuu soo maray oo isagoo calal keliya uu hoosta ugu xidhan yahay ayaa la qodbay si adiga lagu huwiyo xaqnimada masiixa aawadeed oo aad u awooddo inaad ilaa hortii istaagto haatan iyo tan iyo weligeedba markaana waxaannu eegaynaa dhacdadii saddexaad ee zabuurkan lagu soo kaamilay waana marka uu leeyahay aabbow ruuxaygii gacmahaaga ayaan geliyey haddaan horay idinku sii wadno zabuurka laba-iyo labaatanaad ayaannu iminka eegaynaa aayadaha sagaal iyo toban ilaa labaatan waxaana qoran sida tan waa baalka toddoba boqol iyo tobane laakiinse rabbiyow ha iga fogaan taageerahaygiyow dhaqso ii caawi nafteeda ka samata bixi seefta noloshaydana ka samata bixi xoogga eyga haddaba marka uu leeyahay taageerahaygiyow ayay macno ahaan u dhigmaysaa gacaliyahaygiyow ama sida injiilada ku qoran marka uu leeyahay kanu waa wiilkayga aan jeclahay sida ku qoran injiilka sida matayos uu u qoray cutubka saddexaad aayadda toddoba iyo tobanaad waxaa ku qoran injiilka sida luukas uu u qoray cutubka saddex iyo labaatanaad aayadda lix iyo afartanaad oo zabuurkanu ku soo aroorayo sida tan markaasaa ciise codweyn ku dhawaaqay oo yidhi aabbow gacmahaaga ayaan ruuxayga u dhiibayaa goortuu waxaas yidhi ayuu ruuxii bixiyey haddaan horay idinku sii wadno ayaa waxaa ku qoran zabuurkan laba-iyo labaatanaad aayadda kow iyo labaatanaad sida tan iga badbaadi libaaxa afkiisa haa xataa geesihii gisiyada waad iiga jawaabtay waxaa zabuurluhu uu leeyahay waxaad iiga jawaabtay geesihii gesiyada haddaba waa jumlad cajiib ah oo markii aad eegto luqadda cibraaniga waxaa laga dhigay jamac ha yeeshee marka loo kuurgalo erayga gisi loolama jeedo xayawaanka aynu innaga u naqaan waxaase loola jeedaa xayawaan faras u eg oo halgees ku leh wejiga wakhti dheer baa dadku waxay moodi jireen in xayawaanka loo yaqaano ingiriisi ahaan yunicorn uu yahay mid sheeko un ah laakiin aan shaahid loo arag hase yeeshee baaritaan lagu sameeyey jiritaanka xayawaanka ayaa muujinaya inuu ahaa xayawaan aan sidaasi u weynayn oo ka yar maroodiga oo lagu tilmaami karo sida weyisha waxaana mararka qaarkood loogu yeedhaa dibiduureed wuxuuna ahaa xayawaan daddil ah waxaana lagu yaqaanay inuu lahaa halgees oo uu ku lahaa wejiga nebi daa'uudna wuxuu leeyahay waxaad iga badbaadisay geeskii dibiduureedka baaritaankaasu waa mid xusuus mudan waayo iskutallaabtii masiixa la saaray la mid ma ahayn tan aynu iminka aragno waxay inala tahay in iskutallaabtii la saaray masiixa laga sameeyey qori dheer iyo mid kale oo halka sare gudub loogu xidhay ama loogu dhejiyey ha yeeshee qorniinka taasi faallo ka bixin maayo oo inoo sheegi maayo qaabkaasi inay ahayd iskutallaabta masiixa la saaray haddaba waxaa habboon inaan faallo ka bixiyo arrinkaasi si aydinku garataan waxaa jira laba eray oo giriig ah oo lagu macneeyo iskutallaabada mid ka mid ah waxa weeye stawros waxaad arkaysaa markii aad eegto nukhliga giriigga ah in dhowr jeer la isticmaalay tusaale ahaan waxaa ku qoran injiilka sida matayos uu u qoray cutubka toddoba iyo labaatanaad aayadda afartanaad sida tan waxay yidhaahdeen kaaga macbudka duminayow oo saddex maalmood ku dhisayow isbadbaadi haddii aad tahay wiilka ilaah oo iskutallaabta ka soo deg marka ay leeyihiin iskutallaab waxay isticmaaleen erayga stawros oo macnuhu uu noqonayo tiir mid ah haddaba aad bay u xiisad badan tahay markaan eegno sida qorniinku saxiix uu u yahay iyo weliba sida fikirrada dadka iyo dhaqamada laysugu tolay bawlos wuxuu isticmaalay kelmadda stawros markaasoo uu lahaa sida ku qoran warqaddii koowaad ee reer korintos cutubka koowaad aayadda siddeed iyo tobanaad waayo hadalka ku saabsan iskutallaabtu waa u nacasnimo kuwa lumaya laakiin waa u xoogga ilaah kuweenna badbaadaya ereyga kale ee loo isticmaalay iskutallaabada oo giriigga ah waxa weeye xulon macaaniga giriigta ahina uu noqonayo geed ama tiir rasuul bawlosna eraygan wuu isticmaalay sida ku qoran kitaabka falimaha rasuullada cutubka saddex iyo tobanaad aayadda sagaal iyo labaatanaad markaasoo uu lahaa oo markay dhammeeyeen waxyaalihii laga qoray oo dhan ayay geedkii ka soo dejiyeen oo xabaalgeliyeen marka waxaad arkaysaa in haatan la leeyahay geedkii laakiin la odhan maayo iskutallaabtii boqor daa'uudna wuxuu leeyahay xataa waxaa iiga jawaabtay geesihii dibiduureedka ama sida inoogu qoran kitaabka gesiyada waxaanan halkaasi ka garanaynaa sida zabuurkani saxiix uu u yahay oo wuxuu ciise masiix ula jeedaa geeska dibiduureedka markii uu saarnaa iskutallaabta waxaana lagu soo kaamilay injiilka sida luukas uu u qoray cutubka saddex iyo labaatanaad aayadda lix iyo afartanaad markaasoo uu lahaa aabbow gacmahaaga ayaan ruuxayga u dhiibayaa goortu waxaas yidhi ayuu ruuxii bixiyey waxaa kaloo iga yaabinaya in isla eraygan xulon uu ku qoran yahay kitaabka muujintii cutubka kow iyo labaatanaad waxaana lagu sifeeyey geed ama iskutallaab oo ah magac aad u shaacbaxay waxaana lagu sheegay inuu yahay geedka nolosha waxaan anigu isleeyahay geedkii ciise masiix lagu daldalay waa geedka laga soo gooyey qorigii la saaraye inuu isaga oo nool jannada ku beernaanayo si aniga iyo adigu aynu u garanno qiimaha furashadeenna waxaanan iminka soo gaarnay aayadda laba iyo labaatanaad ee cutubkan laba iyo labaatanaad oo aannu ku arki doonno isbeddel baaxad weyn waxaannu ka soo hadlaynay silicii ciise masiix waxaanan isla markiiba gelaynaa ammaanta xigta silaca oo waxaa qoran magacaaga waan u sheegi doonaa walaalahay oo ururka dhexdiisa ayaan kugu ammaani doonaa waxay ila tahay in nebi daa'uud uu ka hadlay waxyaabaha ku saabsan iskutallaabta ciise masiix ma dhiman sida isagoo laga adkaaday waayo markii uu gaadhay halka u dambaysa ee noloshiisa wuxuu leeyahay kani waa injiilka aad ku naadinaysaan dhulka darafyadiisa oo wuxuu masiixu leeyahay sida zabuurluhu uu ku waxyinayo zabuurkan laba-iyo labaatanaad aayadda laba-iyo labaatanaad magacaaga ayaan walaalahay u sheegi doonaa butros oo hor jooga maxkamaddii sanhedirin ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran kitaabka falimaha rasuullada cutubka afaraad aayadda laba-iyo tobanaad oo qayb ahaan odhanaysa maxaa yeelay ma jiro magac kale samada hoosteeda oo dadka dhexdooda loo bixiyey oo waajib inoo ah inaynu ku badbaadno iminkana waxaynu soo gaarnay dhacdadii lixaad ee maalmihii u dambeeyey markii masiixu dunida uu yimid waxaana weeye markii mid ka mid ah gacan ku-dhiiglayaashii la qodbanaa uu rumaystay waxaanan eegaynaa maaddada ballanqaadka ah ee masiixu uu leeyahay maanta firdooska ayaad igula jiri doontaa si markaasi aydin wax ugu ogaataan waxyigan ayaannu eegaynaa kitaabka zabuuradda cutubka laba-iyo labaatanaad aayadaha shan iyo labaatan ilaa lix iyo labaatan waxaana qoran sida tan xaggaaga ayaa ammaantaydu ay kaga imaanaysaa shirka weyn dhexdiisa oo nidaradayda waxaan ku bixinayaa kuwa isaga ka cabsada hortooda oo waxaa wax cuni doona oo ka dhergi doona kuwa camalka qabow kuwa rabbiga doon doonaa isagay ammaani doonaan qalbigiinnu weligiis ha noolaado zabuurkan markii aad u kuur gasho waxaad arkaysaa in sayidku uu ka jawaabayo codsigii ninkii la qodbanaa ee gacankudhiiglaha ahaa kaasoo uu ku yidhi sida ku qoran luukos cutubka saddex iyo labaatanaad aayadda laba iyo afartanaad ciisow i xusuuso goortaad boqortooyadaada ku timaado masiixuna wuxuu leeyahay sida kor ku xusan oo nidiradayda waxaan ku bixinayaa kuwa isaga ka cabsada hortooda inkastoo marka la eego qiyaasta reer rooma ninkaasu aannu istaahilin inuu meel sharaf leh soo istaago haddana sayidku wuxuu u suuro geliyey inuu jannada galo isagoo taasi ugu keenay dhimashadiisii uu iskutallaabta ugu dhintay dembiilayaasha waxaan haddaba soo gaarnay dhacdadii toddobaad markaasoo masiixu uu leeyahay sida ku qoran injiilka qaarkiis way dhammaatay waana kii ugu dambeeyey hadal uu yidhaahdo haddaan markaan soo gunaanadno zabuurka ayaannu eegaynaa cutubka laba-iyo labaatanaad aayadda kow iyo soddonaad waxaana qoran sida tan oo iyagu way imaan doonaan oo waxay dadka dhalan doona u sheegi doonaan xaqnimadiisa iyo inuu sameeyeyba wuxuu u faahfaahin doonaa xaqnimada ilaah kuwa aan weli dhalan oo aniga iyo adiguba aynu ku jirno waxaanay kuwaasu sheegi doonaan xaqnimadiisa ma ahan xaqnimadooda waayo ilaah wuxuu xaqnimadeenna ka leeyahay waa sida calal wasaq ah hortiisa markaas tanu waxa weeye in hawshii badbaadada la soo dhammeeyey waana hadalkii ugu dambeeyey ee afkiisa ka soo baxa intii uu iskutallaabta saarnaa waxaa intaasi ku soo dhammaaday furashada dadka oo adigana lagaa dooni maayo inaad janno ku raadsato camallo aad la timid markii uu iskutallaabta inoogu dhintay wuxuu ina awood siiyey inaynu yeelanno xaqnimo ilaah raalli uu ka noqon karo haddii markaasi aadan qaadan badbaadadiisa waxaa lagula macaamiloon doonaa sida dembiilo waliba loola macaamiloodo oo ilaah wuu ku dayrinayaa waxaanan aragnay in zabuurkan uu muujinayo qalbiga masiixa badbaadiyaheenna ah markii laynooga dhigayey qurbaanka dembiga wuxuu soo dhammeeyey ama soo gunaanaday hawshii loo diray oo si guul leh ayuu ku dhammeeyey wuxuuna inoo keenay furasho aynan istaahilin oo aynan u qalmin oo aynan iibsan karin waana inaynu u helnaa sida hadiyaddeenna oo kale wixii sayidkeennu uu sameeyey muddo haatan laga joogo laba kun oo sannadood ayaa haatan la soo dhammeeyey waxaannu si dawaale ah idinku bilaabaynaa iminkana zabuurka saddex iyo labaatanaad oo isagana mawduuciisa uu yahay masiixa oo ah arrijiraheenna weyn oo la sii sheegay haddaba zabuurkan saddex iyo labaatanaad oo ah mid caan ah macno ma lahaadeen haddaan zabuurka laba iyo labaatanaad meesha oolin waxaanan leeyahay saddexda zabuuradood ee saddex iyo labaatan laba iyo labaatan ilaa afar iyo labaatan way isleeyihiin ama way isku xidhan yihiin waxaana loogu yeedhaa zabuuradaha arijiraha zabuurka laba iyo labaatanaad waa kan arijiraha wanaagsan ciise masiix qudhiisa ayaa yidhi sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka tobanaad aayadda kow iyo tobanaad markaasoo uu lahaa anigu waxaan ahay arijirka wanaagsan arijirka wanaagsan wuxuu naftiisa u bixiyaa idaha daraaddood marka aynu soo gaarno zabuurka saddex iyo labaatanaadna wuxuu noqonayaa arijirka weyn bal waxaad eegtaa gebagabada warqaddii cibraaniyada cutubka saddex iyo tobanaad aayadaha labaatan ilaa kow iyo labaatan markaasoo uu lahaa qoraha warqaddan haddaba ilaaha nabadda oo ka soo celiyey kuwii dhintay rabbigeenna ciise oo ah arijirka weyn ee idaha oo ku soo celiyey dhiigga axdiga weligiis ah kaamil ha idinkaga dhigo wax kasta oo wanaagsan si aad u samaysaan doonistiisa oo waxaa isaga ka farxiya ha inooga dhex shaqeeyo ciise masiix kan ammaanta leh weligiis iyo weligiis aamiin zabuurka saddex iyo labaatanaad wuxuu muujinayaa haddaba in ciise masiix uu yahay arijirka weyn marka xiga waxaannu arkaynaa zabuurka afar iyo labaatanaadina inuu yahay hormoodka idaha rasuul butros oo arrinkaasi ka hadlaya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii koowaad cutubka shanaad aayadda afaraad ee baalka afar boqol iyo toban ee axdiga cusub sida tan oo markaa arajirka sare la muujiyo idinku waxaad heli doontaan taajka ammaanta oo aan baaba'aynin waxaa kaloo loo arki karaa in zabuurkii laba iyo labaatanaad uu ka hadlayay isku-tallaabta kan saddex iyo labaatanaadina uu yahay halka gowladda laga soo galo kan afar iyo labaatanaadina waa kii lagu caleemo saaray oo uu boqornimada ku qaatay waxaa kaloo la odhan karaa zabuurka laba iyo labaatanaad wuxuu ahaa aasaaska kan saddex iyo labaatanaadina kan lagu qancay kan afar iyo labaatanaadna wuxuu noqonayaa filashada marka saddexaadna zabuurka laba iyo labaatanaad wuxuu noqonayaa kii uu dhintay kan saddex iyo labaatanaadna kii uu soo noolaaday kan afar iyo labaatanaadna kan uu ku soo noqonayo dunida zabuurka laba iyo labaatanaad wuxuu kaloo ka hadlayaa taariikh kan saddex iyo labaatanaadna wuxuu ka hadlayaa wakhtiga haatan jooga kan afar iyo labaatanaadina wuxuu ka hadlayaa wakhtiga imaan doona zabuurka laba iyo labaatanaad wuxuu nafsaddiisii u bixiyey idaha daraaddood kan saddex iyo labaatanaadna wuxuu jacaylkiisii u huray idaha kan afar iyo labaatanaadina wuxuu inoo muujinayaa iftiin markii u muuqdo sawirka ay saddexdaas zabuuradood bixinayaan waa mid caaqibo leh haddaba haddii aynu ku soo noqonno zabuurkan saddex iyo labaatanaad ayaan filayaa inaad og tihiin inuu yahay midka ugu caansan zabuuradaha oo idil yuhuudda kuwooda mayalka adag iyo kuwa furfuranba way isticmaalaan masiixiyiintuna way wada akhristaan oo waa zabuur caan ah waxyaabo tiro badan ayaa laga qoray zabuurkan inkastoo uu ka kooban yahay lix aayadood haddaba inta aynan bilaabin aayadaha way habboon tahay inaan ka yara munaaqashoonno oon isla eegno goortii uu qoray boqor daa'uud zabuurkani ma wuxuu qoray markii uu dhallinyarada ahaa ee uu idaha raaci jiray mise wuxuu qoray wakhtiyadii uu dhuumaalaysiga ku jiray nebi daa'uud wuxuu zabuurkan qoray wakhtigii uu boqorka ahaa oo uu weliba gaboobay wuxuuna ka qorayay khibradihiisa gaamuray iyo xikmaddii uu wakhtigan lahaa iyo waayo-aragnimadii uu lahaa waayo aragnimadaasoo aan horay loo arag waxaa markaasi zabuurkan ku cad khibrad laga helay garaad gaamuray oo midho dhaliyey waxaana zabuurku uu ku bilaabanayaa hadalladan rabbigu waa arrijirka i jira haddaba sidee baa lagu odhan karaa rabbigu waa arrijirkayga oo halkee baannu xukun kala nimid zabuurkan ma mid qof waliba uu leeyahayba ilama ahan haddaba maadaama zabuurka laba iyo labaatanaad iyo saddex iyo labaatanaad iyo afar iyo labaatanaad ay wada socdaan oo hal qisa ay yihiin waa inaad marka hore ogaataa in sayid ciise masiix uu yahay arrijirkaaga wanaagsan kaasoo nafsaddiisa u bixiyey idaha daraaddood ka hor intaadan ogaanin inuu yahay arrijirka weyn waa inaad ogaataa arrijirka zabuuradda laba-iyo labaatanaad ka hor intaadan soo gaarin kan saddex iyo labaatanaad oo aadan odhanin rabbigu waa arrijirka i jira waxaannu haddaba ku bilaabaynaa zabuurkan maaddada ugu horraysa oo ku saabsan muujintii magangalka nolosha arrijirka waxaannu si dawaale ah haatan idinku bilaabaynaa dhegaystayaal zabuurka saddex iyo labaatanaad aayadaha kow ilaa labo ee baalka toddoba boqol kow iyo toban ee axdigii hore waxaana qoran sida tan rabbigu waa arrijirka i jira waxba u baahan maayo wuxuu i fadhiisiyaa doog qoyon dhexdiis oo wuxuu ii hoggaamiyaa biyaha deggan dhinacood waxaa haddaba zabuurkan la adkaynayaa inaan waxba u dhaxayn karin nolosha qofka iyo ilaah waayo waxaaba lagu bilaabay rabbigu waa arrijirka i jira haddaba qofku wuu odhan karaa rabbigu waa arrijir tan la doonayase waxa weeye inaad yeelato rabbiga oo aad tidhaahdo waa arrijirka i jira ama kan i dhowra haddaba iyadoo ay ugu wacan tahay awoodda howshii uu qabtay dhimashadiisa iyo sarakiciddiisa ayaad ilaah ugu kalsoonaan oo waxa uu ku noqonayaa kan ku dhowra ama kan adiga ku jira wuxuu markaasi nebi daa'uud raacinayaa oo uu leeyahay waxba u baahan maayo maxaa la odhan karaa ilaah waan uga baahannahay waxaan uga baahannahay ammaan waayo waxaannu la mid nahay sidii ido oo kale oo dooni maayo inaan is-ilaaliyo waxaanse doonayaa in isagu uu i hoggaamiyo haddaba iduhu uma baahna oo keliya in ammaankooda la sugo waxaase kale ee ay doonayaan in la geeyo meel doog ah oo coos badan oo waxay doonayaan in la daajiyo masiixu waa kan ina daajinaya mar kale ayaa masiixu uu leeyahay waxaan ahay kibista nolosha kii ii yimaada ma gaajoon doono kii i rumaystaana ma harraadi doono waxaana taasi ay ku qoran tahay injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka lixaad aayadda shan iyo soddonaad zabuurluhuna wuxuu leeyahay wuxuu ii hoggaamiyaa biyaha deggan dhinacooda iduhu waxay aalaaba jecel yihiin marka xareeddu dhulka ay waran tahay oo way ka didaan haddii biyo socda la keeno waxay jecel yihiin biyo deggan ama xareed jiifta in laga waraabiyo ha yeeshee masaalku wuxuu quseeyaa dadka oo lagu mataalayo haatan sida ido oo kale innaga xitaa waxaynu u baahan nahay nasasho oo waxaynu u baahan nahay in layna hoggaamiyo zabuurluhu wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka shan iyo kontonaad aayadda lixaad inkastoo aynan weli gaarin oo anna waxaan is idhi waxaan jeclaan lahaa inaan baalal yeesho sida qooley oo kale markaasaan iska duuli lahaa oon nasan lahaa inkastoo zabuurluhu uu jeclaan lahaa inuu dhibaatooyinkiisa ka cararo haddana taasu shaqayn mayso oo dhibaatidu weli way taagan tahay waxaanay ahayd inuu barto inuu ku kalsoonaado rabbiga oo uu u sugo si miir iyo dulqaadasho leh ciise masiixna wuxuu leeyahay ii kaalaya kulligiin kuwiinna howshaysan oo culaabaysanow oo anna waan idin nasin doonaa iminkana waxaannu soo gaarnay maaddada kale ee ku saabsan waxaa laga qoray fikradda ku jirta maanka arijiraha haddaan horay idinku sii wadno zabuurkan saddex iyo labaatanaad ayaannu iminkana eegaynaa aayadaha saddex ilaa afar waxaana qoran sida tan naftayda wuu soo celiyaa oo magaciisa aawadiis wuxuu igu horkacaa waddooyinka xaqnimada inkastoo aan ku dhex socdo dooxada hooska dhimashada sharna ka baqi maayo waayo waad ila jirtaa ushaada iyo hangoolkaaga ayaa ii raaxeeya haddaba marka uu leeyahay nebi daa'uud naftaydana waad soo celisaa ayuu aad u garanayaa waxa taasu ay ka micno tahay wuxuu kaloo raaciyey oo magiciisa aawadiis wuxuu igu horkacaa waddooyinka xaqnimada sayid ciise masiix oo la hadlaya farrisiinta oo aad u macaaridi jirtay isaga ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka tobanaad aayadaha shan iyo labaatan ilaa toddoba iyo labaatan sida tan ciise ayaa ugu jawaabay waan idiin sheegay idinkuse ma rumaysnidiin shuqullada aan magaca aabbahay ku sameeyo ayaa ii marag fura laakiin ma rumaysnidiin waayo idahayga ka mid ma ahidin idahaygu codkaygay maqlaan waanan garanayaa iyaga wayna i raacaan haddaba zabuurkan waxaa laga qoray khibradihii nebi daa'uud oo wuxuu qoray markii uu cimri gaaray isagoo weliba boqor ah nebi daa'uudna nin ilooba ma ahayn khibradaha rabbiga ilaahiisa ah uu kala kulmay hadday noqon lahayd furashadiisa iyo deeqdiisaba waxaanan haatan soo gaarnay maaddada ugu dambaysa waxaana weeye xusuusta farxadda leh iyo rajada ku jirta niyadda arijiraha iminkana waxaannu eegaynaa maaddada ugu dambaysa ee zabuurkan saddex iyo labaatanaad waa aayadaha shan ilaa lix ee baalka toddoba boqol kow iyo toban waxaana qoran sida tan cadaawayaashayda hortooda waxaad iigu diyaarisaa miis oo saliid baad madaxayga ku subagtaa koobkayguna waa buux dhaafaa hubaal cimrigayga oo dhan waxaa i raaci doona wanaag iyo naxariis oo weligay guriga rabbiga ayaan degganaan doonaa
siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomary bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin